بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله الرد الرد اضافه ما يبقى بعد الفروض الى اصحابها اذا لم يكن عاصب waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fikhi alfaraa'id libni cuthaymiin raxmat ullaahi calayh kitaabkii waa gebogebo baabkan wuxuu ku saabsan yahay waxa la yidhaha alraddu waa celin wax la celiyo waxaan soo marnay waxa la yidhaahdo dad la yidhahdo asxaabu alfuruud iyo dad la yidhaahdo casaba oo wax dhaxla haddii masalada dadka joogaahoo maanta wax dhexlahay asxaabulfuruud keliya ay yihiin xoolahoodii ama masaladii markii la dhiso wixii laga dhisay iyo furuuda dadka joogaahu ay leeyihiinna ay isla ekaadaanna waxba dhiba ma jiraan meeshaas saasay u kala qaadanayaan haddii wax soo haraan oo asxaabulfuruud ay wax soo reebaanna ama asxaabulfuruud aysan joogin laakiin caasib joogo mid wax casabeeya hadduu joogo casaba hadday joogto ama asxaabulfuruud yacni casabo keliya hadday yihiin ama asxaabulfuruud ay joogaan iyo casaba ay joogaan oo asxaabulfuruudku ay wax soo reebaanna ayaduna war ma lahoo dhib ma lahoo casabadaa wixii soo haray qaadanaysa qofkii caasibka ahay wixii soo haray isaga qaadanaya waxaa war ka taagan yahay oo intaas aan ahayn ahlu furuudaa jooga casaba ma joogaan ahlu furuudkii xoolahoodii markii la siiyana iyo wixii ay lahaayeen iyo qadarkii ay ku lahaayeen dhaxalka markii la siiyana xoolaa soo haray tusaale ahaan gabaraa joogta qofaa dhintay gabar ou dhalow ka dhintay bes gabadhu ma asxaabulfuruud ay ka mid tahay mase casaba waa gabadhu waa asxaabulfuruud waayaa faradkay markaas wax ku dhexlee waa maxay waa annisfu xoolihii baraad siiday gabadhii meeqaa soo hartay nusaa soo haray xoolihii labaad u qaybiday maalan boqol kun oo dollar ay ahaayeen labaad u qaybiday konton kunaad gabadhii siisa meeqaa soo hartay konton kun markii boqol kun konton kun laga gooyo waxaa soo haraysa konton kalea soo haraysa kontonkii xaggee la geenaa kontonkii xaggee la geenaa casaba ma joogto gabadhuna wixii qaadatay iyo wixii xooluhu ahaayeen waa wixii qaadatay markii laga gooyey xoolaa soo haray baaqiyaa yaalla xoolihii qofkii la dhexlay culimmadu intooda badan waxay dhahaan waxaa lagu samaynaa wax raddi la yidhaahdo oo waxaa lagu celinaa asxaabulfuruudka wixii lagu celinaa asxaabulfuruudkii dadkii asxaabulfaradka ahaa ayaa xoolihii lagu celinaa see loogu celinaa asxaabulfaradkaase kulligoodu wax ma lagu celiyaa oo kulligood wixii soo hara ma loo qaybinaa mase qaaraan loo qaybinaa jira qaaraan loo qaybaynaa jiro zawjka iyo zawjadu wixii soo haray waxba kuma laha inta kale wixii soo hara wax wax loo qaybinaa oo wax ku yeelanaya inta kale weliba markii abka iyo jedka iyaga wixii soo haray waa qaadanayaan laakiin waxay ku qaadanayaan waxaa lagu magacaaba iyagoo asxaabulfuruuda ayay haddana wixii soo haray marka ay qaadanayaan markaas oo kale laakiin maxaa lagu magacaaba markaas tacsiibaa lagu magacaaba laakiin inta kale waxaa lagu magacaabaa raddiyaa lagu magacaaba raddiyaa lagu magacaaba si casabahaan wax kuma qaadan karaan waaya zawjka iyo zawjadu laakiin kuma jiraan zawjka iyo zawjadu kuma jiraan see marka qofka wixii soo haray see xaalkii u noqonaa see wax la yeelaa haddii dadka wuxuu hal qof ay yihiin maalan saaxibu fardin waaxidinaa jooga hal qof oo saaxibulfardihaa jooga ayaa wax dhexlaaya masaladu waa iska dhib yartaa xoolaha dhanba yaa iska leh xoolaha dhanba waxaa iska leh saaxibu fardigaasaa iska leh qaybtuu faradkiisa u qaata mahane qaybta kale muxuu ku qaadanaa raddiyu ku qaadanaa maalan waa gabar saan soo marnay xoolihii labaa loo qaybiyey qayb maxay ku qaadatay faraday ku qaadatay qaybta soo hartana waxaa loo siinaa raddana loo siinaa waxaa rabta ku magacaabay xoolaha isagaa wada dareersaa qofka qof keligiisa markuu yahay qof keligiisa markay ka badan yihiin zawje zawjana aysan ku jirin zawje zawjana aysan ku jirin masalada mid ka midu uusan ku jirin waxaa la firinaa ma isku hal jinsi ah oo hal farad miyay wax ku wada dhexlaayaan mase ajnaas kala duwan waayo maalan sudus iyo iyo wax la mida iyo uluf iyo wax ku dhexlaayaan oo furuud kala duwan ay wax ku dhexlaayaan hadday hal farad wax ku dhexlaayaan hal farad oo keligiis hadday wax ku dhexlaayaan faradkay wax ku dhexlaayaan ayaa wax laga siinaa faradka ayaa laga siinaa farad masalada waa la dhisa faradkooda waa laga bixinaa wixii soo harana ayagaa loo qaybinaa cadadu ru'uusihimaana loogu qaybinaa cadadu ru'uusihimaa loogu qaybinaa intay yihiina loo qaybinaa maalan waa khamsu banaatin yani waa hal faraday isla leeyihin soo maa khamsu banaatin hal faraday isla leeyihin faradkaas waa maxay uluaan masalada markii la dhiso ulutaankooda laga siiyo wixii soo hara uluaanka markii laga baxsho farad u qaataan wixii soo hara ayaa maxaa loo qaybinaa wixii loo qayb wixii soo haraa madaxyadooda loo fiila inta ay yihiina loo qaybinaa meeqay ahayn gabdhuhu shan meeqaa wixii soo har soo haray u qaybine shan shantaasaad u kala siine shantaasaas ugu qaybine waaya waxa soo haray hadday kala duwan yihiin oo jinsiyaal kala duwan ay ka yimaadeen qaar ulutle iyo qaar sudusle ayay iskugu jiraan maalan maxaa la samaynaa waxaa la samaynaa masalada waxaa laga dhisaa lixaa laga dhisaa lix waxaan ahayn kama dhisanto lixaa laga dhisaa lix markii laga dhiso faradyadooda mid walba oo ka midana la siiyo baaqiyaa soo hara oo baaqi soo haro waxaa la samaynaa dadkan qof walba oo ka miduhu waxay lixdaas ka heshay ayaa dadkan qof walba oo ka mida waxay lixda ka heshaa la isku daraa maalan qofaa waxay ka heshay lixdii laba ka heshay qof kalena waxay ka heshay labo qof kalena waxay ka heshay hal xabo haddii la isku daro meeqay noqonayaan shanay noqonayaan masaladu waxay ka dhismeen markaas wixii ay heleen aad masalada ka dhiseen waxay heleen aad masalada dhanba ka dhiseen masaladu ewelso lix kaagama dhisnayn haddeer markii la isku daro labo iyo laba iyo nin laba helay iyo mid laba helay iyo mid hal helay markii la isku daro meeqay noqone shan masaladii shan ka dhis masaladu shan ay ka dhismeen kadibna shantiya waxaa loo qaybinaa sida ay hadda taha loogu qaybinaa kii laba laha labadee laga siinaa kii laba lahayoo kale labadee laga siinaa kii hal lahaana halkiyaa laga siinaa meeshaas marka waxaa nuqsaanu ku dhacday waxaa nuqsaantu ku dhacday waa maxay sihaamtii waxaa ku dhacday nuqsaanaa ku dhacday oo meeshii lix laga dhisay waxaa laga dhisay oo la keenay shanaa la keenay dadku waxay qaadanayeen ma bateen mase waa yaraadeen waa bateen dadku waxay qaadanaayeen marka haddii radiga si kale loo dhigo waxaa leeyahay waa naqsun fi sihaami waxaa leeyahay naqsun fi sihaami wa ziyaadatun fi lansibaa waa cagsul cawlkii aan soo marnay cawlkii wuxuu ah soo maahnayn naqsun fi sihaami may ziyaadatun fi sihaam wa naqsun fi lansiba waa soo maahn kan waa cagsigiisi waa naqsun fi sihaami wa ziyaadatun fi lansiba le saasaa marka wax loogu qaybinaa waxaa soo haray haddii zawja zawja ku jirto masalada zawja zawja ku jira maalan iyo dad kale zawjkay zawjada waa soo marnay inaysan radiga wax ku lahayn inaan wax lagu celinaynin waa soo marnay oo faradkoodii waxay ku lahaayeen ka badan aysan ku lahayn meeshaan hadday wax soo haraan wixii rabaa ha soo hareen wixii soo haray iyagu shuqul kuma laha si ayagu dawil arxaam maahane zawjiyanimaa keentee waxaa marka la samaynaya haddii zawja zawja ku jirto masalada waxaa la samaynaa waxaa masalada laga dhisaa zawjkaas iyo zawjadiiaas faradka ay leedahay faradka ay leeyihiina laga dhisaa faradkoodu wuxuu ka dhismi lahayaa laga dhisaa maalan rubcay wax ku qaadanayaan dad kalena waa la joogaan masalada maxaa laga dhisaa afaraa laga dhisaa afartii waxaa laga siinaa wixii uu ka lahaa qofkaani rubci uu ka lahaa zawjka ama zawjadu ayaa laga siinaa wixii soo hara waxbaa soo hara soo maaha wixii soo hara dadkaana loo qaybinaa oo farad iyo iyo radi u qaadanayaan laakiin see loogu qaybinaa masalada maxaa laga dhisaa haddana markii zawjkii la diro kadibaa masaladii waxaa laga dhisaa lixaa laga dhisaa lixaa laga dhisaa lix markii laga dhiso ayaa waxaa la samaynaa qof walbaa wixii ay laheed oy lixdan ka laheed dadkan meesha jooga qof walbaa wixii lixdan ka laheed ayaa laga siinaa iyo faradkii ay ka laheyd lixda waa la isku derderaa hadday maalan saddex xabo isku noqdaan saddex hadday isku noqdaan wixii markii laisku dardaray lixdan ay ku lahaayeen qof walba ay ku laheyd markii laisku dardaray saddex ay noqotay masaladuna lixay ka dhisan tahay saan hore usoo marnaa la samaynaa maxaa la samaynaa masaladii mar labaad maxaa laga dhisaa xagee loo celinaa masaladii saddexdii soo baxday ayaa masaladaha laga dhisa leeyahy saddexdii la soo baxday saddexdiiaa loo qaybina hadday uqaybsanto hadday uqaybsanto baa loo qaybinaa masaladu marka si kale loo dhigay si fudud haddii si kale aan u dhigno zawja zawje hadday ku jiraan waxaa la samaynaa masaladoodaa laga dhisaa inta soo hartay dadka hadday uqaybsanta waa loo qaybinaa dadka kale haddayse uqaybsaminna xawaal fara badana ku jirta waa noo imaan doontaa daalila jajab la-aan haddayse uqaybsamin waaya wuxuu ihi shiku marka alraddu idaafatu maa yabqaa celin la celiyo waayo waxaa haraaya bacda alfuruudi furuuda markii la bixiyo kadib ilaa asxaabihaa loo celiyo dadkii asxaabulfuruudka ahaa idaa lam yakun caasibun waa haddaan uusan jirin mid caasiba uusan jirin caasib hadduu jiro radimaba yimaado se waxaasaa qaadanaye asxaabulfuruudna sidoo kale hadday waxa dhammaystaan radi ma imaanayo asxaabulfuruudka hadday wax dhammaystaan marka radi hadduu hadduu imaanaaba shuruudaa meesha taalla waa in asxaabulfuruud joogaan kow hadday wax dhamma casaba yihiin ma radiya imaana maya waa in asxaabulfuruud joogaan kow asxaabulfuruudka xoolaha markii mid walba faradkiisa la siiyeyna xoolaha waa in wax soo haraan labo masalada shardiga saddexaad waa maxay waa inaan usan joogin caasib usan joogin wuxuu yidhi fayuraddu waa la celinaa calaa kulli dii fardin mid walba oo farad u saaxiib ah biqadri fardihi faradkiisii wax u dhigma ayaa lagu celinaa ila zawjayni markii laga reebo ninka iyo xaas islaanta falaa yuraddu calayhimaa iyaga waxba laguma celiyo waxba laguma celiyo oo wixii soo haray waxba kuma laha wixii ilaahay u qoondeeyey oo loo jaangooyey ka badan ma yeelaayaan intaasay yeelaaya wixii rabaa soo hareena iyagu waxba kuma le wixii soo haray haddii aankay wax kaloo dhaxla la waayo zawjiya zawjana ay joogaan sida culimmadu u badan yihiin baytulmaalkaa la geeyaa xoolaha zawjka iyo zawjaduna waxay noqonayaan qof walboo ka mid a waaxid min almuslimiin uu noqona fa in kaana almarduudu calayhi midka wax lagu celinaayey oo wixii soo haray la siinayo hadduu ahaado waaxidan mid keligiisa akhada almaala maalka waa u qaadanaa jamiicahu dhammaantii isagaa maalka wada qaadana fardan waraddan uu ku qaadana saaxibu fardin keliyahaba jooga xoolaha maxaa lagu samaynaa xoolaha dhan yaa iska leh isagaa iska leh wuxuuna u leeyahay laakiin fardanuu qaar u qaadana qaarka soo harana raddana lagu siinaayo casaba mahadahe wain kaanuu jamaacatan hadday dadku yihiin wax lagu celinaaho oo baaqigii soo haray la siinaayo min jinsin waaxidin hal jinsi hadday ka yimaadeen hal jinsi ay ka yimaadeen hal qolo waa isku qolo ah akhaduu way qaadanayaan jamiica almaali maalka oo dhan fardan iyo waraddan ayay ku qaadanayaan fardan farad ahaan faradkoodii lagu siinaa iyo waraddan celin lagu celiyey intii soo hartay see intii soo harta loo qaybinaa bicadadi ru'uusihim madaxyadoodu intii ay yihiin oo tiro ah ayaa xoolaha loo qaybinaa wixii soo hara waa dahde dadkuna waa isku jinsi waaxid ay ka yimaadeen waa gabdho isla wada dhashay ama waa ayeeyooyin ama waxawaaye waa waa gabdho u dhalay meydku wain kaanuu jamaacatan haddii dadka wax lagu celinayo oo baaqiga la siinaayo ay yihiin jamaacatan oo min ajnaasin jamaaco ajnaas ka ahaatay iyo nuucyo kala duwan qusima almaalu baynahum maalka dhexdooda waa loo qaybinaa min asli sittatinana looga qaybinaa masalada lixaa laga dhisaa watantahi bimaa watantahi masaladu marka dambana waxay ku dhammaaneen bimaa tantahi bihi shaygii ay isaga ku dhammaanaysay furuuduhum faradyadooda ay ku dhammaanayeen yacni qof walba hu wixii sitadan iyo ka helay kii sudus ka helay meeqa xabaa laga soo qaadaa hal xabo waay soo maa suduske lix suduskeedu waa hal xabo lix suduskeedu hal xabo noqonaa kii ulud ka helana meeqa looga soo qaadaa waa laba laga soo qaadaa waxaasaa la isku dardara marka wixii laisku dard wixii iyagu ay qaadanayeen markii laisku dardaro cadadkii ay noqotaa masaladu marka dambe u dhammaane oo masaladu ay ka dhisme lixdii waa laga wareega lixdu marka waa tusaale ahaan asal ahaana marka hore laga dhisaa laakiin marka u dambayda lixdu ka qaybsami maayaan xooluhu marka u dambayda intaas waa la fahma soo maa wuxuu ihi wain kaanuu jamaacatan min ajnaasin hadday ka aha hadday yihiin jamaaca min ajnaasin ka ahaatay qusima almaalu baynahum min asli sittatin min ajnaas waxaa laga wadaa qaarku dhexlaaya sudus maalan iyo qaar suluska dhexlaaya iyo saasaa isla jooga waayahay zawja zawjana kuma jiraan markaan laga hadlaa markii meeshaan yani zawja zawjadu waa soo socdaan hadday ku jiraan dadka mid ka midu hadduu ku jiro maxaa yeele iyagu isma wada laislama wada heli kara hal mari wain kaanuu jamaacatan min ajnaasin qusima almaalu baynahum min asli sittatin watantahi masaladu marka dambe waxay u dhammaanay way gaaraysaa bimaa tantahi bihi furuuduhum dadkan asxaabulfuruudka ah furuuddooda markii la aruuriyo cadadkii ay noqdaan wain kaana macahum haddii uu ahaado dadka macooda ajnaasta kala duwan ah axadu zawjayni hadduu ahaado dadka macooda haddii axadu zawjayn uu yahay uciya fardahu uciya waa la siinaa fardahu waa midkee midkaas faradkiisa la siinaa zawjka ama zawjada min gayri ziyaadatin ayadoon waxba loogu siyaadinaynin uma qusima albaaqi kadibna waa la qaybinaa baaqiga bayna almarduudi calayhim kuwii baaqiga lagu celinayaa loo qaybinaa wixii soo haray calaa maa sabaqa sidii soo hormartaana loogu qaybinaaho masalada maxaa laga dhisaa markii la siiyo saaxibulfaradka ama zawjka iyo zawjada mid walboo jooga wixii uu lahaa markii la siiyo kadib masalada waxaa laga dhisaa lixaa laga dhisaa waxaynu u dhammaane wixii furuudooda cadadka furuudooda u dhammaane miaaluhu shaygan miaalkiisa idaa kaana almarduudu calayhi waaxidan qofka baaqiga la siina hadduu hal xaba yahay an yamuuta shaksun can ibnatihi gabadhiisii uu ka dhintay gabar uu dhalay besaa joogta falahaa jamiicu lmaali gabadhaas waxaa u sugnaaday jamiicu lmaal xoolaha oo dhan ayadaa iskale nisfuhu barki maalka barkiis bilfardiyay ku leedahay see nisay qaadataa soo maa wa baaqiihina waxay ku leedahay biraddiyay ku leedahay masalada waa iska dhib yartaa wa miaaluhu ida kaana almarduudu calayhim jamaacatu min jinsin an yamuuta shaksun ayaa dhimanaa can bintayhi ayuu ka dhimanaa can bintayhi laba gabdhoodou dhalay ama saddex gabdhoodou dhalay ama afar gabdhoodou dhalay oo xarabta ka dhig falahumaa labada gabdhood waxaa usugnaaday jamiiculmaali aa usugnaaday ulutaahu maalka saddex dalool saddex markii loo qaybsha laba qaylo oo ka miduhu bilfardiyay gabdhuhu kuleeyihiin wa baaqiihina biradiyay kuleeyihiin maqsuuman xaal uu yahay baaqigaasi mid la qaybiyey cala naynia loo qaybiyey qaybta labada laakiin xagee ka timid cadadi ru'uusihimaa ru'ustooda cadadkooda ayagu waa meeqo waa labo xoolihii wixii soo haray meeqaad u qaybine laba u qaybi laba u mid mid u kala sii wa miaaluhu ida kaana almarduudu calayhim jamaacatan min ajnaasin an yamuuta shaksun can bintihi wa binti bnihi wa ummihi meeshaan iska fiiriya zawje zawje kuma jiraan laakiin dadku waa ajnaas kala duwan qolob waxbay wax ku dhexleh marka qofaa dhinto wuxuu ka dhintay can bintihi wa binti bnihi wa ummihi gabadhu maxay leedahay nus ayay leedahay xasantu wa bintu bintu bnihina maxay leedahay iyaduna sudus oo takmilatu auluayn ah wa ummuhuna ummihina meeqaa la siinaa sudusaa la siinaa see farac waaritaa joogay marka meeshaan waxaa jooga qof sudus leh iyo cid kaloo nus leh fa mas'alatuhum mas'aladoodu min sittatin lixaa laga dhisaa lix ka dhis lix waa laga dhisaa lix waxaanan ka dhismi maydo lix waa laga dhisi karaa mid walba see inta waxa lixda diidaahu waa rubca iyo iyo umunka rubuc iyo umun ayaa wax ku dhaxla zawj iyo iyo zawja maantana meeshaan wax kuma yeelaayaan baabkooda waa soo socdaa radiska wax ukuma leh waa yahay fa mas'alatuhu min sittatin lilbinti annisfu waa meeqo xabo lix nuskeed waa meeqo saddex walibinti libni assudusu walibinti labi weligiin ma maqasheen binti labi ya iska fiirshe daabacadee walbinti اlibni assudusu takmilat auluayni waay suduskuna waa meeqo hal saddex iyo hal isku dar waa meeqo afar walilummi assudusu hooyadana sudusay leedahay suduskuna waa meeqo waa hal masaladu lixii ka dhisneed xooluhu lixaa loo qaybshay xooluhu lixay u qaybsanaayeen dadkan ool dadkan asxaabulfuruudka markii la isku daro markii waxoodii la isku daraana meeqay noqdeen shanay noqdeen laba qof oo sudus mid walba oo sudus wax ku dhexla oo mid walba hal xaba uu leeyahay markii la isku geeyo waa labo iyo gabadhiioo bar qaadaysay suduska oo saddex laheed saddex iyo laba isku geey waa shan xoolihii meeqaa soo haray xoolihii hal xabaa soo hartay halaa soo haray halkii xaggee la geynahay ayagaa lagu celinaa see loogu celinaa wa turaddu almas'alatu masalada waa la celinaa ilaa khamsatin shanaa loo celinaa asxaabulfuruudkan waxay qaateen markii laisku aruuriyo waxay noqdaan ayaa masalada marka dambe laga dhisaa saasay noqeen masaladii shan ka dhis marka shan markaad ka dhisto gabadhii saddexda lehed saddexdeedii ninkiina maqaad siina yani laba hooyadii suduska laheed oo halka xaba laheed iyo bintulibniina mid walba halkeeda xaba siiyey wa miaaluhu ida kaana macahum axadu zawjayni haddii dadka axadu zawjayn labada zawj mid ka midu uu la joogo an yamuuta shaksu can zawjatihi wa ummihi wa akhiihi min ummihi miaalkeedu waa ka miaal dhib yarow keenay waa soo marnay masaladan oo kale haddii axadu zawjayn uu joogo waxaa la samaynaha nidhi axadkaa zawjaynka ah oo jooga waxa uu wax ku dhaxlaayo faradkiisa ayaa wax laga dhisaa maqrajka faradkiisa wax laga dhisaa maalan hadduu rubac ku dhaxlaa maxaa wax laga dhisaa rubaca laga dhisaa yani arbaca laga dhisaa afar markii laga dhiso isaga rubiciisa la siinaa wixii soo haraa dadkan kale loo qaybinaa wixii soo haraa dadka kale loo qaybinaa laakiin see loogu qaybinaa isla markiiba ma lala ordaa maye markii asaga rubiciisa la siiyo ayaa masalada waxaa laga dhisaa maalan meeshaan oo kale lixaa laga dhisaa lix markii laga dhiso qof walbaa wixii ay laheed lixdaasi ka laheed laga siiyo oo la aruuriyo intay noqoto aa masaladu marka dambe u laabay haddana ay masaladu marka dambe u laabay tusaale ahaan an yamuuta shaksun can zawjatihi wa ummihi wa akhiihi min ummihi u ihi sheekh zawja farac waariku ma jooge maxay leedahay zawja farac waariku ma joogo maxay leedahay arubucay leedahay wa ummihi an yamuuta shaksun can zawjatihi wa ummihi alummuna maxay leedahay wixii uluka ka yaray lahay maanta ma joogaan meesha marka uluay leedahay alakh min min alummina asna muxuu leeyahay alakh min alum muxuu leeyahay hadduu hal xaba yahay sudusuu leeyahay meeqa farada meeshaan iskugu timid marka zawjadiioo rubuc ku dhexlaysa iyo hooyadiioo sudus ku dhexlaysa hooyadii ulu ku dhexlaysa dheh iyo akh min alummi oo sudus ku dhexlaaya see la yeelaa axadu zawjaynaa jooge meeshaan radisaa imaana xoolaa waxbaa soo haraaya maxaan samaynaynaa zawjadu waxay wax ku dhaxle aan fiirinaynaa meeqay wax ku dhaxshaa haddeer markii meeshaanoo kale rubicay wax ku dhaxleh masalada afar ka dhis rubicii zawjada sii rubicii zawjada markaas hida kadib soo jeeso masalada xaggee ka dhisi haddana lix ka dhis lix markaad ka dhisto hooyadu alakh min alummi suduska sudusuu leeyahay lixda sudusuu ku leeyahay meeqaa ka siine hal xabo waaya hooyadu uluay ku leedahay lix ulukeedu waa meeqo lix ulukeedu waa meeqo waa labo lix ulukeed waa labo lix markii saddex loo qaybsho labo labo labo saddex laba isku dar waa meeqo waa lix meel ka midu waa maxay waa laba marka saddex labaad markii la isku daro waa lix hal meelhu waa labo waayahay labadii iyo waxaa isku dartaa iyo halkii waa meeqo masaladu saddex masaladu maxay ka dhismay markaas saddexay ka dhismay saddexaa loo celina lixdii waa laga celinaa saddexaa loo celinaa sidii hadda u kala leeyihin loo kala siinaa waayahay marka wuxuu ku yidhi shiku falizawjati alrubcu walilummi walakhi oo min alummi albaaqiya u sugnaada inta soo hartay inta labadaana isla leh alakhaan iyo iyo hooyadan maxay isku yihiin maxay isku yihiin eeday u taha ya eedadiisa mase waa habareertiisa hooyadiis waay se akh min alummi yaa lgu soo ma aha waa waa hooyadiis waay aha marka xoolaa iyaga iska leh fardan waraddanay u leeyihiin se wax casabaa ka mid maahane min asli sittatinana laga dhisaa markii ninkii wiiisii la siiyey zawjadii wixeedii la siiyey waa kadib lilummi athuluthu inaani walilakhi min alummi assudusu waaxidun isku dara waa meeqo meeqay noqonaya inaan iyo iyo waaxid saddex wa turaddu almas'alatu mas'aladii waxaa loo celinaa meeshii lixda ka aheyd ilaa alaaatina loo celinaa yakuunu lizawjati waaxidun walilummi inaani walilakhi min alummi waaxidun haguu kuu celiya haddana masaladii oo afar ka dhisan oo kuu celisha masaladii oo afarba laga dhiso dhib la-aan iska ah saasay ku imaanayma yani waxaa lagu tusaaya keliya saatan waa yeeli kartaa masalada afar inta ka dhisto zawjka markaad mid ka siido inta kale saan waa ugu qaybi kartaa laba iyo hal waa ugu kala sii kartaa laakiin say ku timid waay say ku timidaa lagu soo tusa say ku timid markii lagu soo tusana asalkiia lagu soo celishay asalkiia lagu soo celishay walilummi inaani walilakhi min alummi waaxidun calaa kullin haddii asxaabu lfuruud ay joogaan intay rabaan hala ekaadeene qof caasiba waana uusan joogin asxaabulfuruudkana mid walba faradkiisa markii la siiyo wax soo haraan meeshaas waxaa ka imaanaa wixii soo hara xaggee la geyna waxaa laga waxaa xaqiiqo ah su-aashan dadka in badan oo ka mida madaxeed madaxooda inay ka guuxaysa oo ay ku wareersanaayeen oo islahayeen haddii asxaabulfuruud wax soo reebaan casabana aysan joogin xoolahan soo haray xaggee la geynaa xoolaha soo haray waxaa la samaynaa asxaabulfuruudkaana lagu celinaa laba qofoodoo ka mida laguma celi karo wax ku yeelan maayaan waa zawjka iyo zawjada inta kalea lagu celinaa laba ka midahoo kale oo abka iyo iyo aljaddu na waxaan nidhi waa lagu celinaa laakiin loo magacaabi maayo lagu magacaabi maayo raddan lagu magacaabi maayo waxaa lagu magacaabaa tacsiibaa lagu magacaabaa inta kale laakiin raddana lagu magacaabaa radd ahaanay u qaadinaaya ay xoolaha u qaadanaaya sidii xoolihii loogu qaybi lahaa ayaa la gudagalay haddana markaasaa la yidhi wuxuu haddayba hal qof yihiin saaxibu fardin waaxidin hadduu yahay maxaa dhacaya zawjiya zawjana aan ahayn xoolahoo dhan asagaa iska leh wuxuu uu farad u qaatay farad ugu magacaabo inta kalena raddi ku magacaabay sidii xoolaha isagaa wada dareersanaya hal milyan oo dollar haddii gabar aabbaheed uu ka dhinto wax la jooga oo casabaan aysa jira xoolaha yaa iska leh halka milyan yaa iska leh halka milyan yaa iska leh laakiin see la yeelaa barka waxaa lagu siinaa faradaa lagu siinaa loogu magacaabaa inta soo hartana waxaa leeyahay raddiyaa lagu magacaabaa inta soo hartana raddiyaa lagu magacaabaa hadday laakiin dadku badan yihiin asxaabulfuruudka ay badan yihiin waxaa loo kala qaadaama hal jinsiya mase waa laba ji dhowr jinsiya ka kooban yihiin hadday hal jinsi yihiin oo dad isku nuuca ay yihiin waxaa la siinaa xoolaha waxaa laga siinaa faradkoodiia horta laga bixinaa marka hore faradkoodiaa laga bixinaa inta soo hartana ayagaa loo qaybinaa ayagaa lagu celinaa laakiin see loogu qaybinaa cadadu ru'uusimaa la fiirinaa inta ay yihiin hadday toban yihiin inta soo hartay xoolaha se meeqaa loo qaybinaa toban hadday konton yihiinna xoolaha meeqaa loo qaybina kontona loo qaybinaa hadday laba yihiinna xoolaha labaa loo qaybaa wixii soo haray markaasaa la kala siinaa hadday ajnaas kala duwan ka yimaadeenna zawja zawjana aysan ku jirinna waxaa la samaynaa masalada waxaa laga dhisaa lixaa laga dhisaa kadibna furuuddoodii mid walbaa wuxuu uu lixdan ku lahaa ayaa looga magacaabaa furuuddii markii laysku dardaro inta ay noqoto dabcan lixdii waa ka yaraanaysa soo maa lixdii waa ka yaraanaysa waxbaa soo haraahe wixii ay noqotaa masaladu ka dhisme masaladu intay waay noqdaan waxay noqdaanay ka dhisme waa saasaana loogu qaybina waa iska dhib yarta zawja zawja hadday ku jiraanna faradkooda maqrajkiisa midkaas jooga faradkiisa maqrajkiisa ayaa masalada laga dhisaa haddii maalan zaw joogo zawj uu joogo nusna uu wax ku dhexlaayo masalada maaqa laga dhisaa labaa laga dhisaa barkiisaa la siinaa markaas kadibaa masaladii waxaa la fiirina sidii hore loo celinaa oo lixdii iyo wax lamida laga dhisaa lixdii laga dhisaa kadibna furuuddoodu intay la ekaataa masalada loo celinaa masalada loo celinaa والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالله التوفيق